bismi illahi raxmaan iraxiim guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada cali yuusuf axmed aad iyo aad baad mahadsan tahay waraysigan gaarka aad noo ogolaatay inaad na siiso ugu horreyn waxaanu jeclay inaad faahfaahin naga siiso dhaqdhaqaaqyadii dhowaan ay ciidamada qaranka somalilan ka sameeyeen deegaanka saaxdheer ee gobolka sool iyo iyagana dhawaaqyadii kasoo baxay beesha caalamka ee ay ku diidanayeen dhaqdhaqaaqa ciidanku sameeyeen
bismi illaahi raxmaan raxiim dhaqdhaqaaqa wixii ka soo baxay dee waynu wada haynaayo raadiyaheena ayaa noo sheegay iyo t v-ga ayaa noo sheegay adduunkuna wuu ka warhayaa saaxdheer waa mandaqad ka mida dhulka somalilan dadka ku noolina waa dad somalilaana waxaanu ka xunnahay inuu dhalinyaro qaar ka mid a uu khalday cali khaliif oo si qalada wax loo fahamsiiyey laakiin shicibka intiisa badan waa dad somalilanna weeya waa dadkii u soo halgamay cali khaliif qudhadkiisu markii gobonimada somalilan dib loola soo noqday shirkii burco wuu joogay shirkii booramana wuu joogay waan ka xunnahay inuu cali khaliif kolba dhinac uu u baydho oo dariiqii saxa u ka leexdo isagana waxaanu ugu baaqaynaa inuu somalilan ku soo noqdo oo dadkiisa dhinac ka raaco bulshada halkaa jooga wixii tabasho ah ee ay qabaan dowladda somalilan diyaar bay u tahay inay wax ka qabato horena waa looga qabtay iminkana waa laga qabanayaa haddii laascaanood ciddii tagtay baa tagtee intii maamulka somalilan uu ka jiray wax fara badan baa laga qabtay isbedel weyn baa ka dhacay insha allah iminkana intaana waa lagala sii dhawaanayaa wax badan oo kalea laga qabanayaa xagga beesha caalamka haddaan ka hadlo somalilan dee ilaa berigii uu ingiriisku yimid kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo toddobiyo siddeetankii waa muddo aada u badan oo dee boqol iyo konton sano ku dhow xuduudkeeda waa la yaqaanay ingiriiskan ka hadlay isaga iyo talyaanigu way jeexdeen waxa weeyaan waa xuduud internationala weeyaan oo la yaqaano ururka africa beryihii uu abuurmay shirkii qaahiro lagu qabtay waxaa lagu heshiiyey xuduudaha africa inay ahaadaan maalintii waddan walba uu isticmaalka xorriyaddiisa uu siiyey halkii uu xuduudku ahaa inuu ahaado somalilan halkii uu ingiriisku kaga tegay xuduudkeeda meel ka fogoo ka shishaysa oo sheeganaysahay ma jirto dhinac walba xuduud soomaaliyaan la leenahay etoobiyaan la leenahay jabuuti baan la leenahay xagga badda ayaan leenahay midna hal taako oo siyaado ah oo aynu ku durugnay amaan sheeganayna ma jirto laakiin dhulkeenna cidna uga daba fadhiisan mayno waa dhulkeennii weeyaan ciidankeennuna dhulkiisu ku jiraa ciidan dhulkiisa jooga cidda tidhaadaha ka baxo waa gardarro waa cid aan doonayn waddankaasi inuu dego oo nabad u ahaado meel kasta oo ciidanka somalilan uu tagana wuxuu ku tagaa asluub wanaagsan iyo inuu dadka taakuleeyo oo kii liita wixii ay la qaban karaan ay la qabtaan markaasi waxaan leenahay kuwaasi hadday united nationska ahaan lahaayeen iyo hadday dowlado gaara ay noqon lahaayeen somalilan way u gafeen waxaan leenahay abology ha bixiyaan midda kale xagga united nationska waxa weeyaan charters baa jira oo ah taqriiri masiir qolo waliba inay yeelato xuquuq ay waxay doonayaan ay ku sheegtaan dadka somalilan afti baa laga qaaday referendum bay bixiyeen boqolkiiba toddobiyo sagaashan ayaa ogolaaday meel kastoo ay joogaan waa lagu riday kolkaa taasi waa afti dadweyne ayay ahayd taasi inay ixtiraamaan oo ay tixgeliyaan ayuu waajibku ahaa
waayahay guddoomiye waxaa la sheegayaa cabashada noocan oo kale ah ee dadka deegaanka gobolada bari ay ku sheegeen inay maamul gaara ku samaysanayaan inay ka dhalatay tabasho ay ka tirsanayaan xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne axmed silaanyo adigu waxaad ka mid tahay hogaanka sare ee xisbiga kulmiye ee talada haya weli madaxweynaha ma u jeediseen talooyin la xidhiidha in wasaaradaha muhiimka ah la siiyo dadka darafyada ee cabashada usoo jeedinay dhowaan waad ogeed reer borame inay wafdi dhan yimi ay ka cabanayeen nidaamka awood qaybsiga iyo wasaaradaha muhiimka iyo xiriirka muhiimka inay ka qatan yihiin taasoo keentay iminka in gobolada bari khalkhal geliyo cali khaliif iyo dad lamid inay saas kaga faa'iideystaan dadka oo ay ay dhagaha ugu ridaan inaan waxba looga ogolayn dalka taa weli madaxweynaha tala noocaas oo kale weli ma usoo jeedisay
somalilan horta waa wadan dimuqraadi ah wadan hadduu dimuqraadi yahayna dadku tabashada xor bay u yihiin inay sheegtaan darafyadu way sheegtaan intan dhexe goboladan dhexe qudhadkoodu ma tabashala ah laakiin waxay u baahan tahay si nabadgelyo wanaagsan in loo wada hadlo oo la sheegto oo madaxweynuhuna diyaar buu had iyo jeer u yahay wixii tabasho ee garowsha leh inuu wax ka qabto taasina de waxa weeyaan waa nin rugo cadaaya oo wadanka in badan kasoo shaqeeyey xogogaal u ah aqoon badan u leh kolkaa loo sheeg maayo wuu og yahay madaxweynuhu waxna wuu ka qabanayaa wixii tabasho ee si nabada loogu yimaado looga cawdo gudoomiye baahidaa ka soo baxay beesha caalamka ay ku dalbanayeen in ciidanka qaranka laga saaro deegaanka saxdheer waxaa la sheegayaa inay wasaaradda arrimaha dibadda fili kara weydey sababta ciidanka qaranka u galeen arrintaa maxaad ka leedahay
taas fasiraadu uma baahna waayo ciidanku ma qabsanin wadan xuduuddiisii ka baxsanna ma tegin saaxdheer horta waxay ku taala xuduudda etoobiya iyo somalilan xuduudda etoobiya somalilan uma ciidankeedu uma gudbin etoobiyana kama soo cabanin in ciidankaasi xuduuddaasi ka gudbay kolkaa beeshaasi caalamku ama xogogaal bayna ahayn ama qalad badheedha ayay sameeyeen laakiin guddoomiye dad baa aaminsan in jawaabta dadka ku kacsan somalilan ay hadiyo jeer ka dheerayso jawaabta ay somalilan beesha caalamka gaadhso saa darteed markiiba reaction deg dega la bixiyey oo ah inaynu kala soo baxno ciidankeena arrintaa adigu maxaad ka leedahay
de miyaynu kala soo baxnay kalana soo bixi mayno waa dhulkeeni weeyaan qofku wiilaa gurigaaga ka baxa ka bixi maayo baad leedahay dawna maaha dhowaan madaxweyne axmed siiraanyo waxa xisbiyada qaranka u diray warqad uu ku ogeysinayo inay soo magacaabaan xubnihii u mateli lahaa komishanka doorashooyinka qaranka idinkuna haddii aad tihiin golaha baarlamaanka xubnaha komishanka qaranka waxaad ku leedihiin xubno madaxweynuhu weli idinka warqadu idinkaga codsanaya inaad xubnihii magacoodan ma idin soo gaarsiin baarlamaanka horta waxa weeyaan waa laba aqal weeyaan waxa weeyaan aqalka guurtida iyo aqalka wakiilada aqalka wakiilada xubno kuma laha sababtuna waxa weeye annagu xubnahoo idil ayaanu abruuf karaynaa ogolaanaa ama aan diidnaa sidaa awgeed baanaan anagu ugu lahayn laakiin guurtida ayaa kule laba xubnood aad iyo aad waad mahadsantay gudoomiye